asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu duhur wanaagsan dadkana dhegaysanaya kusoo dhowaada warka duhur ee idaacadda kismaayo codka dowlad goboleedka soomaaliyeed ee jubbaland qodobada warka duhur kuwooda ugu waaweynna waxaa ka mid a dad xoolo dhaqato ahaa oo markaasi ay saameysay abaarta ka jirta dalka oo ku barakacay deegaanka cabdalla biroole maamulka deegaanka qaamqaam oo ka warbixiya xaaladda soo wajahday beeralayda deegaankaasi dagaalka ka socda laascanood oo galay maalinkii shan iyo tobanaad iyo dhinacyada dagaalamaya oo aan weli dhaqan gelin baaqyada loo diray gabar soomaaliyeed oo lagu dilay dalka masar iyo faahfaahino laga helay maxkamadda ciidamada qalabka sida oo xukun dil ah ku riday askar kale dowladda federaalk ee soomaaliya iyo oo sheegtay in koonfurta gobolka mudug ee ku qabatay xubno ka tirsan kooxda al-shabaab u qaabilsanaa dhinaca maaliyadda akhbaaraadka dibadda kuwada ugu waaweynna waxaa ka mid ah xaaladda caafimaad ee madaxweynihii hore ee maraykanka oo laga walacsan yahay
waa kuma warwaageedii maxaa u dambeeyey siyaasadda dalka xaqiiq miyaa rabtaa mise been xaqiiq ayaan raadinayaa haddaba rediyo kismaayo ka dhegayso warar sugan oo xaqiiqda ku salaysan
mar kale ismaqal wanaagsan dadkana dhegaysanayo waa isniin taariikhduna waxa ay markaasi ku beegan tahay labaatanka bisha labaad ee febraayo sanadka laba kun iyo saddex iyo labaatan qodobadaasi waxay ahaayeen qodobadii warka duhur ugu waaweynaha janna waxaad kusoo dhawaataan dhegaysiga qodobadii aada maqasheen oo intaasi ka faahfaahsan dad xoolo dhaqato ahay oo ay saameysay abaarta ka jirta dalka ayaa xilligan warar soo baxaya waxaay xaqiijinayaan in ay ku barakaceen deegaanka cabdalla biroole oo ka mid ah deegaanada dhaca dhinaca galbeedka kismaayo maxamuud cali xasan cadow haynoo faahfaahiyo
gudoomiye ku-xigeenka deegaanka cabdalla biroole axmed mayu cali oo u waramay radio kismaayo oo codka jubbaland ayaa waxa uu ka hadlay xaaladda guud ee deegaanka cabdalla biroole waxa uuna sheegay guddoomiyaha in xaaladda deegaankaasi ay tahay haatan mid degan guddoomiyaha ayaa waxa uu soo hadal qaaday in deegaanka cabdalla biroole ay ku nool yihiin dadkii dhowaan ku soo barakacay islamarkaasina aysan dib uga laaban waxa uuna sheegay in dadkaasi ay magaalada ku haysato duruufo adag isagoo sheegay in dadkaasi dhowaanahan aan la soo gaarsiin wax gargaara waxa uuna sheegay in ay ku tiirsan yihiin kacan ay u fidiyeen dadka deegaanka gudoomiyaha ayaa waxa uu ka codsaday hay-adaha gargaarka iyo dadka walaalaha samada jecel iyo dowlad goboleedka jubbaland in deegaanka cabdalla biroole ay weli u baahan yihiin dadka ku dhaqan kaalmo in lala soo gaaro gudoomiyaha ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in macalimiinta waxbara caruurta ku nool deegaanka cabdalla biroole in aysan muddooyinkii ugu dambeeyey aysan helin wax mushaar ah magaceeda waxaa leeyadaa axmed mayo cali baa la yidhaahdaa deegaanka cabdibiroole gudoomiykeedaan ahay ma garat fiixinnahay wax shida ma jiraan waad ka jirtaa kuleelka ad sheegtay iyo abaarahaas waad ka jiraan jilaal waa jiraa dabeesha waa jirtaa wax mataqaanaa oo hadda alxamdulilah rabbilcaalamiin oo dabeelahaas iyo jilaalkaas waa ibaanahayaan xoolaha deegaanka waa jiraan alxamdulilah rabbilcaalamiin deegaanka waa iska deegaan bilaaran waaye hadda waxa saas oo deegaan ahaan ka jira ma lahan maya deegaankooda ay joogaan xoolaa wax meel kale u hayaamay oo guuri oo barkaa u sameeyey ma lahan deegaankooda ay joogaan alxamdulilah hadda wax oo saas oo abaar oo kaasaba ka dhacen horta alxamdulilah waxaan ku joognaa deegaanka cabdilabir waa degennahay wax maciishada hadda horta waa ilaahay ku siiyey la qali xaalaha marba ilaahay kaa in la sheego la sheegana fiican annaga deegaan ahaanka deegaan ahaan waa waa degennahay nabad waa isanaa oo adaa wanaagsan laakiinse maleeshadahan waa ka xunnahay waa yacni heedahu noo joogo hadda heeda waa la siina ma lahan wax noo imaadana ma lahan laakiinse alxamdulilah bilcaalamiin saddex ilaahay qiimo laha yarzuq ma yashaa badan xisaabeysa ilaahay waa meel kastaas kaasii karaa dadkii barakacayaashahay oo labada sano horraa ka dhamaatay oo buurada kusoo duulada kusoo barakacay way degan yihiin nin walba nin baa lagu lamaaniyey waxaa leeyahay hebel adishaa tagnaba haystaa ayaga guudaa guuda ku halgasiri dudeg waxaa dekaa bakiira la dheefso intaasaa ku tiirsan yihiin wax barakaca wax laabtina ma joogaan waa joogaan dhammaantood waa joogaan niyo annaga jubbaland horta jubbaland baana jubbaland steedan ka tirsannahay waxaan kaliyoon ka haynaa muddo hadda rooboo laga joogo mar ay wax noo keeneen waa jirtay ilaa hadda ahaantadeeda muddo ma hayno dadka tabaalees iyo aragbii dharaan eh oo mataqaanaa ceel farqo la dhuraayo iyo mataqaanaa baadicin waa iska haysataa ah waxbarashada alxamdulilaahi way fiican tahay macalimiintu way joogaan runtii ayna ku shaqeeyeen oo lacag mishaar ma ku qaataan oo muddo afar bilood mishaar ma ay qaadanin waxay ku joogaan runtii inay ku shaqeeyaan daawada mandhiga keento waxay keentaa gaariga masuuliyiinta loo keenaa meeshaan alxamdulilah hadda waa shaqeysaa labadaas meel waa shaqeeyaan annaga waxaan leenahay haddaana deegaanka cabdalabiro ole horta ee hadda aan aragnaba ma lahan kolley bida marna wixii jirin ilaa allaa waclim waaye laakiinse waxaan ballan qaadaynaa dowladda jubbaland state in iyada hortoosay uga shaqaynayna iyadana sida ay tahay in iska bedeshaan ka codsanaynaa oo deegaanka wax u qabatay iyo dadkeedaa jooga ciidankeedaa jooga iyadaa degan hanaasa ka codsanaynaa
codkaasi waxa ay markaa u dambeysay warbixintii maxamuud cali xasan caddo uu ka diyaariyey deegaanka cabdalla biroole maamulka deegaanka qaamqaam ayaa ka warbixiya xaalad xilligan markaasi la sheegay in ay soo wajahday beeraleyda deegaankaasi maxamed ibraahim karaama haynoo faahfaahiyo
gudoomiyaha deegaanka qaamqaam cali faarax ismaaciil oo waraysi siiyey idaacadda radio kismaayo codka jubbaland waxa uu ka warbixiyey xaaladda deegaanka iyo sidoo kale dadka deegaanka oo aad ay u saameeyeen dabeelaha kala duwan ee maalmihii lasoo dhaafay ka dhacayay guud ahaan deegaanada jubbaland gudoomiyaha deegaanka qaamqaam ayaa sheegay in dabeelahaasi ay saameyn ku yeesheen dadka soo barakacay oo inta badan iyagu saameyntaasi ay markaa haleeshay sidoo kale waxaa markaa ay saameysay sida uu sheegay dadka beeraleyda ah oo iyagu dalagyada kala duwan xilligan doonayay in ay ka helaan macaash kala duwan gudoomiyaha oo markaa arrinkaasi ka hadlaya waxa uu inta badan ku nuxnuuxsaday xaaladda deegaanka iyo dadka saameynta ay u geystay dabeelaha dhowaan ka dhacayay deegaanka qaamqaan oo ka mid ah deegaanada muhiimku ah dowlad goboleedka jubbaland taasi oo ay ku nool yihiin dad badan oo beeraley ah guddoomiyaha oo arrimahaasi ka hadlayana waxaa hadalladiisii ka mid ahaa deegaanka guud oo xaaladda deegaanku waa aad bay u fiican tahay boqol boqol weeye wax dhibigi kama jiro amnigeedu waa kala degan yahay wax caqabada kama jiraan aad baan u fiicannahay nabadgala in lagu gariisiyey inta aan ognahayna oo deegaanka aanu ka mas-uulka nahayna nabadda iyo wanaaggaasaan si weyn bay u saameeyeen dabaylahaasi waa dabaylo aad u xoog badan maxaan idhaahdaa dadka iyo deegaanka iyo degsiimada magaaladuna dee waa iska cabshaan oo maaha sare iyo dhagax maahee derbiyo ooda iyo cabshaan ood laga dhisay iyo wax noocaasa weeye caqabad badan iyo dhib badan bay ku tahay meelo ay dumisada oo waa jiraan dabaysha iyo duufaantaasi caqabad weyn bay ku tahay caqabad weyn bay ku tahay dabayshaasi waa waa aad bay noo saamaynaysaa webigaanu isticmaalaa wixii beeraha webiyeeda oo matoorka biyo uu gaarsiin karo waxaa loo isticmaalaa webiga alxamdulilaahi waxa weeye sanad hore iyo sanadkan waa kala bedelan yihiin oo waa kala duwan yihiin sana hore janaayo waa yaa yaa beeraha biyo loo waayay oo bad soo fadhiisatay oo webigu uu biyo beelay sanadka hadda aan ku jirnana ilaahay baa mahadda iskale weli waxaanu isticmaalnaa biyihii weligaanu isticmaalnaa wax biyo la-aani kama jirto beeraha way waan haysanaa biyo beerihii lagu waraabiyo waanu haysanaa alxamdulilah
codkaasi warbixintii maxamed ibraahim karaama uu ka diyaariyay deegaanka qaamqaam ayuu markaa u dambeeyey markana dhinaca laascanood ayaynu eegaynaa maalinkii shan iyo tobanaad waxaa halkaasi ka socda dagaal sababay khasaare iyo dhimasho iyo dhaawac leh waxaana dhinacyada dagaalamaya aysan weli dhaqangelin baaqyada loo jeedinayo caftaax cali maxamed haynoo soo koobo
magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool waxaa maalintii shan iyo tobanaad oo xiriira ka socda dagaal toosa u dhexeeya dadka deegaanka iyo ciidamada somalilan oo isku haya gacan ku haynta magaaladaasi waxaana barbar socota duqeyn xoogan oo xaafadaha qaar ku dhacday dagaalka iyo duqeynta waxa ay sababeen dhimasho dhaawac barakac iyo burbur soo gaaray qaar ka mid ah xaafadaha magaalada laascaanood dadka ku dhaawacmay qaarkood ayaa loo soo gudbiyey goobaha caafimaad ee magaalada muqdisho si ay u helaan daryeelka ay u baahan yihiin ee caafimaadda dadka deegaanka ee magaalada laascaanood ka dagaalamaya ayaa sheegay in ciidamada xukuumadda aan iraade in ciidamada somalilan ay kordhiyeen duqeynta aan kala go-a lahayn ee xaafadaha ay ku beegsanayaan garaadada dhaqanka ayaa sheegay in duqeynta ku socota laascaanood ay sababtay in ay guuraan dadkii intiisa badnaa maadaama ay naftooda uga baqeen in waxyeello ay kasoo gaarto hubka culculus ee magaaladaasi lagu garaacayo labada dhinac ee ku dagaalamaya gacan ku haynta magaalada laascaanood waxaa gaaray baaqiyo kala duwan oo la xiriira joojinta dagaalka kuwaasi oo ka kala yimid madaxda dowladda federaalk soomaaliya xildhibaano duubabka dhaqanka qaramada midoobey beesha caalamka iyo dhinacyada kala duwan balse ma baajin dagaalka oo maalintii shan iyo tobanaad galay
aad iyo aad ayuu umahadsan yahay markana maxkamadda ciidamada qalabka sida ee soomaaliya ayaa xukun dil ah ku riday askar kale cabdirasaaq maxamed siraad ha inoo faahfaahiyo
cali cumar axmed ayaa muuse cali nuur u isticmaalay dilka marxuum yuusuf cabdi axmed oo mar hooyadii qabi jiray waxa uu cali marxuumka kula duuday in dhaxal ka dhexeeyo laakiin reerahooda ay si hoose u xalliyeen oo murankaasi waxba kama jiraan laga dhigay oo meeshana laga saaray cali iyo muuse ayaa u baxay oktoobar sagaal iyo tobankeedii sanadkii tegay ee labadii kun labaiyo labaatankii dilka marxuumka waxayna ka qaateen toddoba-iyo toban kun iyo saddex boqol oo doolarka mareykanka ah ka hor inta aysan nolosha ku dhaafin beertiisa oo markaasi namber konton ku taalay shan iyo tobankii bishan febraayo ayay maxkamadeyntooda soo dhammaatay waxaana maanta lagu xukumay cali cumar axmed iyo muuse cali nuur dil toogasho ah oo ah qisaasta marxuum yuusuf cabdi axmed sida warbaahinta u sheegay gaashaanla sare xasan cali nuur shuutay guddoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida labada xukun sane ayaana markaasi ka tirsanaa ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed
halkaad warkaasi kala socotaanna waa idaacadda kismaayo codka dowlad goboleedka soomaaliyeed ee jubbaland gordhow qodobka dibadda ayaa inoo soo socda balse intaan u gudagelin kusoo dhawaada xubinta cayaaraha ee warka duhur iyo cabdirasaaq ha inoo soo koobo aad baad umahadsan tahay fantasig dur wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinta ciyaaraha warka dooreeraadaya kiismaya codka jubbaland aan ku bilaabay dhegeystayaal weeraryahanka kooxda kubadda cagta ee bayer muujin ee sadio mane ayaa u magacaabay saaxiibkiisii hore ee kooxda liverpool ee deegta uu yahay dhammaystirka kan ugu fiican ee kaga soo garab ciyaaray kooxda kubadda cagta ee liverpool saacdii wacnaa ee mane ayaa yimid kadib markii uu joogay kooxda liverpool xidigan ee senegal ayaa soo afjiray waqtiga liverpool xagaagii markii uu ku biiray kooxda kubadda cagta ee bayer mugen uu waqti fiican kusoo qaatay kooxda kubadda cagta ah ee liverpool waxaana uu maani iminka u arkaa saaxiibkiisa kan ugu fiican oo waqti xaadirkani daban ugu dhigayo kooxda kubadda cagta ee bayer mudij soddon jirkan ayaa hadda ka qeyb qaadanaya muuqaalada ah oo inta badan uu ku doonayo inuu kusoo xorogeliyo xidigaha kale ee iminka ka ciyaara kooxda kubadda cagta ee liverpool aan dib idinku celiyo fantasig iyo qabaawarka ka dhiman
cabdirasaaq aad iyo aad ayuu umahadsan yahay oo noo soo koobaya xubinta cayaaraha ee warka duhur markana waxaynu eegaynaa faahfaahinta qodobka dibadda xaaladda caafimaad ee madaxweynihii hore ee mareykanka jemi carter ayaa oo ah sideed waa sagaashan iyo sideed jir ayaa laga walacsan yahay kadib markii laga saaray cisbitaalka islamarkaana lagu celiyay gurigiisa halkaas oo uu markaa ku helayo daryeel caafimaad waqtigiisa harsan sida ah sabtidii ay sheegtay xarun samafal ee uu markaa aasaasay ee lagu magacaabo kata santa kata oo ahaa madaxweynihii maraykanka intii u dhexaysay kun sagaal boqol toddobaatan iyo toddobadii ilaa iyo kun sagaal boqol kow iyo siddeetankii ayaa ah madaxweynaha ugu da-da weyn madaxweynayaashii hore ee nool waxa uuna mar ku guulaystay abaalmarinta nabadda ee nobel peace price waxa uu markaasi degan yahay plines ee gobolka georgia isaga iyo weliba xaaskiisa rosland tuuladaas oo meeshii uu ku dhashay ah oo uu markaa ka ahaa beeraley marka oo uu looska beeran jiray ka hor inta aanu noqon guddoomiyaha gobolka georgia isaga oo markii dambe halkaasi ka bilaabay ololihiisa musharaxnimada madaxweynaha ee xisbiga dimuqraadiga sanadihii lasoo dhaafay kata waxa uu markaa ee haleelay waxa uu helaya aan idhaahdee daaweyn cisbitaal oo kala duwan oo ay markaa ku jiraan markii uu shaaca ka qaaday bishii agosto laba kun shan iyo tobankii inta uu markaasi ka qabo kansarka maskaxda oo uu sheegay in laga daweynayo intii uu madaxweynaha ahaa kata waxa uu sameeyey ballanqaad ku aadan xuquuqda aadanaha iyo weliba cadaaladda bulshada labadii sano ee hore ee xukunkiisa uu ahaa mid loo rayaaqay waxaana waxqabadkiisii ah ka mid ahayd dhexdhexaadinta heshiis nabadeed oo u dhexeeyay israa'iil iyo masar oo loogu magacdaray heshiiska cam david laakiin maamulkiisa waxa uu markaa la kulmay caqabado badan kuwaas oo ay markaa ugu coslayd afduubkii lahaystayaasha maraykanka ee iiraan isku daygii fashilmay ee lagu doonayey in lagu badbaadiyo konton iyo laba maxbuus oo uu maraykanka sanadkii kun sagaal boqol iyo siddeetankii bishii november ee sanadkaas musharaxa xisbiga jamhuuriyiga ee ronald reagon ayaa markaa uga adkaaday kata codbixinta doorashadii madaxweynaha taas oo keentay in uu markaa xilka hayo hal xili warkii duhur aad kala socoteen idaacadda kismaayo codka jubbaland duhurnimadan waa naga inta akhyaaray tan iyo kulan dambe nabadgelyo